فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha dulqaacda sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah muxuu yahay qalabka xasan sheikh uu shiinaha ka keenay ee doorashada uu ku qaban rabo xildhibaan cabdow muxuu ka yidhi waa kombyuutar china laga keenay softwar lagu soo shubo adi cabdiraxmaan cabsikuuraa doorana xasan sheekh lu soo bixinaa dhow barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan bulshada magaalada muqdisho ku dhaqan sidee bay u wajaheen falkii ay dowladda federaalka ku dhiirigelinaysay nikaaxa xaaraanta ahaa ee khudbasirada een hadalka ku hadashay ee wax inay ka fiirsatay ahayd marka een hadalkan wuxuu tusinayaa qalbi badan inuu dhaawacayo oo dhallinyaradii Soomaaliyeed guddoomiyihii baarlamaanka hirshabelle isagana wuxuu ka yidhi hadalka wasiiradda haweenka dowladda federaalka ku dhiirigelinaysay nikaaxaas ee dadka waxaan arkaya meelaha baraha bulshada wax kusoo qorqora ama waa eedaynaa gabadha wasiiradda sharafay leedahay waxay weliba ee, bila sharafay mudan tahay
maxay ahayd jawaabtii sharciga ahayd ee uu sheekh balli ka bixiyey arrinkan fanikaaxuhaa baatilun nikaaxoodu waa baatil nikaaxoodu waa ma jiro nikaaxoodu waa fasaad barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonnaa maxay yihiin caqabada haysata duulaanka fadhiidka noqday ee awsom in mushaar aan la siinin ciidankooda muddo dhan toddoba bilood ilaa sagaal bilood taasina ay ka dhigan tahay xaalad burbur ah oo soo wajaha duulaankooda warbixin qodobkaasi ku aadan ayaad barnaamijka caawa sidoo kale ku dhegaysa doontaan doctor maslax muxuu caawa xubinta faa'iidada caafimaadka noogu soo diyaariyey qorfaha waa dahaarka qolofka sare ee geedka qorfaha ee wuxuuna ka baxaa maxaa ku jira qodobada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciisow dhallinyaro masaari ah ayaa ku geeriyootay dalka masar iyagoo dahab ka raadinayay saxaraha dalkaas qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran ذقت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa miilaadida waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad ee labada kun shan iyo labaatanka waana habeennimo talaada ay soo galayso aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal kamiin culus ayay dagaalyahano ka tirsan muqaawamada reer falastiin la beegsadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa mandiqada beytlaahiya ee dhacda waqooyiga jiida ghaza kooxaha wax iska caabinta ee ka dagaalama jiida ghaza ayaa maanta sheegay in ay xaafadda al cataatira ee ku taala beytlaahiya ay ka fuliyeen kamiin qorshaysan oo ay la beegsadeen ciidamo yuhuud ah oo ku socdaalayay xaafaddaasi saddex gaari oo kuwa gaashaaman ah iyo ciidamo lugeynayay oo ka tirsan ciidamada maamulka yuhuudda ayay kooxda muqaawamada ah sheegtay inay la beegsadeen kamiin kaasi oo lagu dahfuray gantaalada garbaha laga tuuro gaar ahaan gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ciidamo aanan tiradooda la xadidin ilaa iyo haatan ayay muqaawamada sheegtay inay ku dishay qaar kalena ku dhaawacday weerarkan dhabagalka ah waxa ayna soo bandhigeen muqaawamadu muuqaalo caddeynaya diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca oo meydad iyo dhaawacyo ka daabulaya fagaaraha uu dagaalka ka dhacay dhanka kale mawaaqiic taabacsan kayaanka gumaystaha ayaa sheegay in ciidamadooda khasaare lagu gaarsiiyey kamiin ka dhacay beetlaahiya iyo iska hor imaad kale oo ku qabsaday magaalada khan yunis xilli ay halkaasi dhaqdhaqaaqay ka wadeen geeska kale toddobaatan iyo siddeed maalmood oo xiriir ah ayaa laga joogaa tan iyo markii uu kayaanka sahyuuniga ah buriyey heshiiskii xabad joojinta ee kahana qaaday xeendaabka khaza xaaladda qidaaca faraha ayayna kasii baxaysaa toddobaatan iyo siddeed maalin kadib waxaa lagu wadaa jiidda khaza in ay gaaraan musaacadaadkii ugu horreeyey tan iyo markii uu kayaanka sahyuuniga ah ka baxay heshiiska xabad joojinta ee ay wada gaareen isaga iyo kooxaha muqaawamada ah ee ka diriraya xayndaabka khaza hay-adaha ka shaqeeya jiidda khaza ayaana soo diraya warar ka deerinaya xaaladda cuntoxumo iyo daawayarida ee ka jirta cirifyada khidaaca wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa iyadana dhankeeda sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay konton iyo toddoba carruur ah u dhinteen sababo ku aadan cunto la-aan iyo dawala-aan dhanka kalena afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo culus ka fuliyey mandiqadaha deer albalax beetlaahiya iyo magaalada khan yunis oo ku wada yaala jiidda khaza duqeymahan ayaa waxaa ku shahiiday tobaneeyo qof oo muslimiinta reer khaza ah xilli ay ku sugnaayeen guryahooda ciidanka maamulka yuhuudda ayaa isna dhankiisa caddeeyey in ay maanta keliya ay diyaaradaha duqeeyeen boqol iyo lixdan goobood oo ku yaala jiidda khaza ugu dambayntiina dhallinyaro masaari ah ayaa ku geeriyootay dalka masar iyagoo dahab ka raadinayay saxaraha dalkaas gobolka aswaan ee dalka masar ayaa laga soo sheegayaa in laga helay meydadka shan qof oo dhallinyaro ah kadib markii ay ku dhinteen buuraha calaaqi ee ku yaala gobolkaas dhallinyaradan ayaa la sheegay inay buuraha gobolkaas u aadeen inay helaan dahabka laga helo buuraha calaaqi socdaal qaatee muddo shan maalmood ah kadib dhallinyaradan ayaa ugu dambayntii ka habaabay waddadii ay ku soo aadeen buuraha taasi oo keentay inay ka dhammaatay sahaydii ay wateen ugu dambaynna ay u dhintaan gaajo iyo kuleelka daran ee ka jira dhulka saxaraha ah dhacdadan ayaa fajiciso ku noqotay dadweynaha masar iyada oo maamulka dalkaas uu dhowr jeer horay amar uga soo saaray socdaallada noocan oo kale ah ee lagu raadinayo dahabka taasi oo khatar gelin karta nolosha dadka haddaysan haysan wax u fududeyn kara gaaritaanka dhulka saxaraha ah ee laga helo dahabka warbixinta booliiska aswaan ayaa xaqiijisay in meydadka dhallinyarada oo magacyadooda ay kala yihiin maxamed gamal maxamed sayid cabdullah khalaf abuu alxasan iyo maxamuud amiin la helay maalmo kadib markii la waayey saddex ka mid ah waxay ka soo jeedaan aswaan halka laba kalena ay ka soo jeedaan soohag meydadkooda waxaa la dhigay qolka meydadka isbitaalka aswaan iyadoo la sugayo tallaabo sharci ah oo u qaado xafiiska xeer ilaalinta mas-uuliyiinta ayaa ugu digay dadweynaha inay ka waantoobaan raadinta dahabka si sharci darrada ah iyagoona xusay in dhacdooyinka noocan ah ay soo noqnoqdeen oona ay sababi karto khataraha dabiiciga ah iyo xaaladaha adag ee deegaanka dowladda masar ayaa horey ugu digtay digniino culus oo la xidhiira safarada sharci darrada ah ee lagu raadinayo dahabka
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dhegaystayaal intiinii xalayna la socotay waxaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku baahinay qodob la xidhiira dowladda federaalka oo dhiirigelinaysa nikaaxa xaaraanta ahaa ee qudbasirada loogu yeero waxaa arrinkan ka dhawaajiyey oo dhiirigelin u sameynaya wasiirka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka khadiija al makhsuumiyah waxaa daqiiqadaha soo socda dhegaysa doontaan mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo arrinkani jawaab adag ka bixinaya balse aan idin xusuusino hadalka khadiija al makhsuumiya gabdhaha soomaaliyeed u badnaan khudbasareeda loogu guursadaa ee lama ogo ma la diiwaangeliyo ee diiwaangelinta muhiim waayo qofkii ku aqbalaya inuu ku guursado khudbasareed ama official dhibaato male laakiin waxay tahay dhammaan hal system waayo waxaa jeclaan lahaa waxay tahay degmo walba inaan laga sameeyo shiikh oo la diiwaangeliyo oo laysan la siiyo oo sanadle ah oo la dhihi karo ninkaas wuu sharciyeysan yahay sida loo ogaado adduunkana way ka jirtaa marka taasaana ku dar lahaay arrimaha sharciga een, qof di- oo shiikh ama degmo walba inaa lagu daro yuu noqon qof walba qof inuu iska meherin karo sida systemka ee u tahay qofkiin uu shahaado u haysan karo taasi waxay ahayd khadiija almakhsuumiya markan waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah bulshada magaalada muqdisho qaabka ay u wajaheen falkaas nabig sal allahu alay wasalam ayaa diiday wuxuuna nagu yidhi sal allahu alayh wasalama laa nikaaxa ilaa biweliyin wa shaahidi cadlin nikaax ma jiro ilaa weli in la helo laba markhaati ana la helo ma ogi saas daraaddeed ayuma mra'atin nakaxat bikayri idni weliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun naagtii ayada iska guursato weli la'aan nikaaxeeda waxba kama jiraan waxba kama jiraan waxba ka jiraan buu nabi yidhi sal allahu alayh wasalam saas daraaddeed nikaaxa khudbasarada ah ama masaafada lagu sheego sax ma aha sida saxda ee gabadha waalidkeeda in laga doonto oo asaga ku guuriyo haddii aabbaheed noolayna awowaheed walaalkeeda hadba si walooyada loo kala leeyahay shareecada qabto ayaa nikaaxa saxda ah saasaan ahaa soomaalida dad sharaf leh oo gabdha waaye waalidka ayaana ka doontaan dad yaroo dhallinyaro ahoo dhallinyaro jecel jecel iyo waxaas loo sheegay baa isla fakadama hoos ku xirta dadka boqolkiiba sagaashan iyo ka badan waalidka ayaa ka doontaan si sharaf leh guur iyo iyo aroos iyo si qiimo badan baa gabdhaha loo doontaa loona aroosaa diiniyan oo asal ahaanna een, dhallinyarada soomaaliyeed ama diin ahaan een, u wanaagsan qalbigana een, ka jibinayo haddii ay sameeyaan oo badankooda inay ku dhiiradaan waxaa burburi kara een, qaar ka badan ee gabdhaha soomaaliyeed een, qaar ka badan ee ku talagalaan inay guursadaan guurka xataa meesha ka baxa maadaama waxaa badanayso in khudbasaradii iyo waxyaabo oo aan loo baahnayn khudbasarada micnaheeduna waxaa weeyaan qofka haddii oo maarkaysaaye asagoo aan la ogayn in la guursado waalidiinta in laga qariyo labada waalidna in laga qariyo qudbasina noocaan noocaasa u naqaanaa haddii labada waalid laga qariyane een guurka meesha ka baxaa een qofkana ee wuxuu noqonaa qof aanan micnaha aan isa jirin dumarkiina waxaa laga dhigay qof aan isa jirin marka waxaan leeyahay een hadalka ku hadashay ee wax inay ka fiirsatay ahayd marka een hadalkan wuxuu tusinayaa qalbi badan inuu dhaawacayo oo dhallinyaradii soomaaliyeed ee ku talagelayay inay guursadaan hablaha soomaaliyeed haddaysan lacag haysanin hadday haystaan miimadda hadday helaan xataa inay guursadaan aaday ugu fiican tahay laakiin haddii la yidhaahdo een khudbasanay in la baneeyo weeyaan culummada xataa way ka soo horjeesteen waxa bannaan oo aanan bannaanayn rasuulka calayhi salaamna mausan dhihin waxa khudbasarada laga qabanay culummada way og tahay yacni ah, waa- iyadoo saasay ahayd haddii la yidhaahdo khudbasarada waa la banaynaa wax micno ma keenayso marka waxaa leeyahay wasiiradda inay hoo dib iskula laabato hadalka ka hadashana waa hadal aanan micno weyn ku toornayn ugu dayrina arrinkaas arrin qaldan waa in qurbisir laisku guursadana waxaa waaye waxaa waa shay aad u qaldan waaye gabar waalidiinteedii iyo hooyadeed iyo aabbeed ee intaasoo sano labaatan sano soo korinayeen inaan ayagoona ogeyn magaalada la kula joogaan aa guursato qalad waaye diin ahaanna waxaa waaye fikir qaldan waaye ma wanaagsanaa dhihi lahaay waxaa waxaas ani ahaan ma aaminsana qofka aan- ani maxaa lalaha si aa jeclaado ama aa raboodo waalidkiisa ka doonana haddii oo waalidkii maxaa la ay isfahmi waayaan haddana meesha waxba ma yaalaan kuwaasi waxa ay ahaayeen bulshada magaalada muqdisho oo si adag uga hor yimid nikaaxa xaaraanta ah ee khudbasirada loogu yeero oo dowladda federaalka ay dhiirigelin u sameynaysay cismaan bare waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hiirshabelle isaguna wuxuu taageero adag u muujiyey haweeneydaas waa kan isagoo difaackii ugu dambeeyey u muujiyey waxaan ka hadlaa marka ee, weliga meesha hadday gabadha iyo wiilka tishashaan sheekh u tagaan ismahirsadaan gabadha uu aabbaheed uu jira yacni walnaweyn oo kale uu jira maharkaasi waa mutafaq waana ansax wasiiraddan aad ay ugu mahadsan tahay inay ay soo hadal qaado Ee, dadka waxaan arkaya meelaha baraha bulshada wax kusoo qorqora ama waa eedaynaa gabadha wasiiradda sharafay leedahay waxay weliba ee, bila sharafay mudan tahay Ee, sidii diinta u taqaana runtii aad ayaan u bogaadinaynaa waa nacam waa shay yacni ee, de- muxuu nahay oo sharci ah oo sharci islaamka ugol yahay oo aanan xa- meher sax ah oo aan xaaraan ahayn waxaasoo kale dhaha gabadhaasi qudbisarada ma banaana masaafo ma banaana aqoon ay u lahayn intay geysay mataqaana waddadii shabaab ay geysay waddadii ay mareen shabaab ay geysay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hiirshabelle cismaan bare oo difaacayey dhiirigelin ay dowladda federaalka u sameynaysay nikaax xaaraan ahaa oo loogu yeero khudbasirada haddaba qodobkan waxaa si sharciga waafaqsan aan uga waraysanay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid a culimmada soomaaliyeed sheekhana marka hore ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan marka xigta si kooban inooga waran bal mas'aladan waxa uu sharciga islaamka ah ka qabo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين een, masaladan ee, soo korortay ee ay haweenta wasiiradda ah ay ka hadashay ee ku saabsan een, nikaaxa iyo qadaayaadka ku hareeraysan masaladaasi waa masalo khatarteeda le weeyaan waa masalo u baahan icaadatu nadar waa masalo u baahan dadka waalidiinta ah inay ka fiirsadaan awlaaddooda iyo gabdhahooda dadka culummadana oo rabbaaniyiintana sida ay tahay oo saxda inay u baraarujiyaan ee awlaaddu waa ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu ammaanaystay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanaadkaas innaa caradna alamaanata ammaanadaas waxaa ka mida awlaadda ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu kula xisaabtamaya wa khaasatan usarka banaadka ah iyo gabdhaha si gaaray mas-uuliyaddoodu waalidkeed waalidkood ay u saaran tahay oo ilaahay subxaanahu wa taala nebigu uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam gabadhu hadday ay la- la soo doonto oo ay qaangaarto waxa weeyaan shuruudaha lagu bixinaya ninkuna shuruud buu ku guursanaya waxaa nebigu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh hadday macnaha idiin yimaadaan kuwan dad macnaha a- waxa weeyaan akhlaaqdooda iyo diintooda aad ku kalsoon tihiin u guuriya lama odhan nin kasta siiya waxa weye laakiin akhlaaqda iyo magaranaysaa diin ayaa waalidku gabadhii gabadhooda ku bixinaya idan marka gabdhuhu waa boorso bay culummadu ku mathalaan xirxiran oo sakatuuraysan oo guri taalla weeyaan waxa weye ninkii iskala tagaay waa tuug khaa'ina weeyaan asagoo aan weyddiisan ehelkeeda nikaaxyo fara badan baa jaahiliyadii jiri jiray oo macnaha weeyaan macnaha gabdhaha loo guursan jiray mid lala cararo soomaaliduna way soo gaareen kuwa macnaha waxa weeyaan macnaha dhabargaraac la yidhaahdo kuwa ma garanaysaayo heeran la yidhaahdo oo iska taga oo meelaha ra ka raasada kuwa macnaha faras lagula cararo oo dhabargaraac la yidhaahdo kuwa dadkooda la weydiisto jaahiliyadiina waa jireen wax alla wixii nikaax ahaa oo macnaha soomaali ku dhaqmi jidhay iyo jaahirigii ilaahay baa baabi'iyey saxwooyinkan saxwadan islaamiga ee baraaruga ee towxiidka khaaliska ah ayaa waxay sababtay gabdhaha in ehelkooda la weydiiso waa la garanaysaa dowladdii dhexe waxa weye waxaa la geyn jiray macnaha warmaxan iyo wallaweyn mar waxaa la geyn jiray cagaaran iyo marka hadda waxa weye waa lagu baraarugay xadiid axaadiidtii nebiga sal ly salam ayaa meel kasta laga sheegay gabadh kasta oo aan weligeedu uusan bixin iyo macnaha waalidkeed ama adeerkeed ama walaalkeed ama aabbaheed macnaha ama awowgeed ama adeerkeed labaad dadka weligeeda nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun nikaaxoodu waa baatil nikaaxoodu waa ma jiro nikaaxoodu waa fasaad marka waxyaabahan hadda soomaalidu ay ku baraarugtay oo waxa weye la qaatay waxa weye dadka raba hadda inay akhlaaqdii dib u tirtiraan oo ay haweentan wasiiradda ah sheeganaysaa ay ku qawlayso waa in shiikh loo sameeya waa in meel loo fariisiyaa waa in shati loo gooyaa soo ma jeedaan waxaasi oo dhan waxa weye waa akhlaaqdii wanaagsanayd ee lo- ee- ee- oo lagula dagaalamayo weeyaan naagtaani waxa weeyaan waa dadkaas macnaha la soo dirsaday una taagan akhlaaqda inay hablaha muslimaadka ah ay ka fasaadiso gabdhihii muslimaadka ee guryaha joogay oo waalidkood gacanta ugu jiray oo ninka ay ka jeegareeyaan ay siinayeen inay tidhaahda soo baxa oo mid akhlaaq xun iyo mid fasaad wada iyo dhaalim iyo mukha- mukhadarayse iyo khamrayacab iyo waxa weye magaranays ay macnaha go- ay faraqa ugu xirto marka waxa weeyaan ka digtoonaada alfaad erayadan erayo saxa ma aha erayo diineed ma aha waa shay macnaa hay-adihii iyo gaaladii laga keenay waa way- waana dad fara badan waxyaabaha maanta layaab kale waxaa ka mid a haweenkiibaa waxa weeyaan jalbaabkii qaatay oo sharciga ahaa baa jalbaabka laga siibaya oo tabaruj iyo qaawanaan allana uu yidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ha u soo bannaan bixinina kuwaa gabdhihii jalbaabka ka siibaya oo la qaawanaanta la rabnaa kuwo waxay rabaan inay badeeco ka dhigaan oo ay hoteellada geeyaan kuwo waxay rabaan inay macnaha daawada iyo bootarka iyo lagu xayeysiiyo oo ay isqaawiyaan kuwo waxay rabaan inay macnaha riwaayadaha iyo musalsalaadka waxaas oo dhan gabadha muslimadda qiimaha ilaahay uu u sheegay oo uu yidhi gurigaaga joog muslimad baa tahay oo la xaqiri jiray sida islaamku u wanaajiyey sida saddex xaq ah loo siiyey cunugeeda oo awlaaddeeda looga siiyey sida macnaha loo soo doonayo sida macnaha dhaxalka ay u leedahay sida ilaahay u maamuusay sida layidhi jalbaabka u xirta waxa weeye ma garanaysaayo waxa weye yudniina calayhinna min jalaabiibihinna daalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn waxaas oo dhan allihii abuurtay ayaa zi- sidaa u siineeyey oo u qurxiyey kuwaan mar kale marka guryaha ka soo baxa maya meelaha nimanka guursada maya sidaa yeela waa dad hay-ada ay soo dirsadeen muslimiintu yaysan lagu kasoomin waalidiintow gabdhihiinna ilaaliya haweentaa waxaan leenahay rabbi ka cabso haddaad waxa weeye gaal la soo diray tahayna haddee gaal awalba waxba ma annaan wadaageen wadaagin waxna iskuma kaayo jiraan sheekh balli ee, dowladda federaalka maxay tahay danta ay ka leedahay in falka nikaaxa xaaraanta ah ay dhiirigelin u samayso haweentaani waxa weye intaas oo wasaaradood bay soo martay wasaarad marka laga qaado mid kalea loo dhiibayaa mid haddii laga qaadana mid baa loo dhiibayaa waxaas oo dhan ayada ma aha waxaa keenaya aj- weye ajende khafiya iyo gaalo macnaha wadata oo odhanaysa magre qaramada midoobey wasaaradda ha loo dhiibo taasna ha loo- ha ha loo dhiibo taasna ha loo soo wareejiyo wax ayadu xooggeeda ah ama ma garanaysaa fikirkeeda ma aha ee waa wax magarasa qaramada midoobe iyo dowladahan duwalkan dacweye faragelinta ku haya macnaha dowladdan mudacwe oo ay rabaan inay ku fasaadiyaan ayay ka socotaa intaasoo hay-adood baana loo dhiibay intaas oo wasaaradood baan laga soo kala bedelay waa haween marka ajende kala furinaysa qaar baa ayagu waad garanaysaanoo liwaadka u doodayey waad garanaysaan hebel sacdiye iyo midda la leeyaha gruubka qaar baa u doodaya ma garanaysaayo in macnaha waye gabdhaha waxa weye la sawiro oo c c t v iyo laga qaaday hoteelada la geeyo qaar baa way hadda u doodaya nikaax xaaraana qaar baa u goodaya hay-adaha hoteelada waaweyn in la geeyo iyo biijajka ha- naagahan waye la soo diray ee macnaha ajendayaasha khafigaa wada dadka muslimiinta waa inay isa ku baraarugaan waa inaysan ku kadsoomin ama dowladdan riddada oo gaalada ayadu dano kaley ka leedahay gaaladu ha ku ammaanto waa dimuqraadiyiin ha la yidhaahdo waa sidaa ha la yidhaahdo waxaweye danaheenee fuliyeen ha la yidhaahdo waxsaase ha la yidhaahdo haba yaraatee maslaxada muslimiinta soomaaliyeed ma wadaan hablaha muslimaadka ee soomaaliyeed dantooda gabdhahaani ma wadaan waxaweye waxaweye dow- dowladdan riddadaay waxa weeye wax kale iska dhaaya dhaqaalaheedii iyo baddeedii iyo berrigeedii iyo waxeedii markay cuntay bay qabuuraha kala baxayaan oo iibsanayaan dantooda ma wadaan danta s- muslimiintu waxay ku jirtaa waa ilaahay diinkiisa weeyaan waa kitaabka ilaahay weeyaan waa sunnada nebiga sal l salam weeyaan inay ku dhaqmaan arrintaasi waa arrinta maslaxada muslimiintu ay ku jiraan qofkii caqligana waa og yahay midka doqonkaana loo sheegmayo amaa gaaladan iyo gabdhahan la soo dirsanayo ha lagu baraarugsanaado wajazaakum allahu khayran
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo si sharciga waafaqsan uga hadlayey nikaax xaaraan ah oo loogu yeero qodbasiro oo ay dowladda federaalka dhiirigelin u samaysay
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyeed ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa markaana war la xidhiira waxaa loogu yeero doorashada qof iyo cod iyo hab musuq maasuq cusub ah oo la helay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in doorashada uu ku baaqaya xasan sheikh la rabo in lagu qabto kombyuutar lagu soo borgaraamiyey waddanka jina sida uu hadalka u dhigay xildhibaan cabdow xasan sheikh wuxuu sheegay in doorashada uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh la doonayo in lagu qabto kombyuutar lagu soo borgaraamiyey oo soo saaraya magaca qof kale oo hore loo borgaraamiyey waa kan xildhibaan cabdo oo sheegaya in doorashada caynkaas ah ay aad uga soo horjeedaan waxaan rabaa doorashada soo socota inaan idiin sheego xildhibaan qalato miyaa ma aqaan saaxiibkee shaaba kumbiyuutarka wuxuu yidhi waa la gelinaa magac yar magac kaleu soo saarayaa waana suuragal barkee dadkii dadka inay doortaan la rabay maamul goboleedyadii iyo dadkii waddanka siyaasadiinta nin arkay male kumbiyuutarka waa la soo gadan le maqalne waa kumbiyuutar china laga keenay software lagu soo shubo adi cabdiraxmaan cabdishakuura doorane xasan sheekh lu soo bixin hadhow ma hadda midkaasaa rabtaa inaad doorasho ku gashaan annaga mucaarad idinkaa idin nahay waxa la wada markaa ogol aragnay oo noo cuntami waayey waa iska diidnay xildhibaan cabdow xasan sheikh ayuu kaasi ahaa
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow xowraysiida ayaad weli maqlaysaan maxay yihiin caqabadaha haysta duulaanka fadhiidka noqday ee awsom warbixin qodobkan ku saabsan waxaa inoo soo jeedinayaa cabdalla mukhtaar warbixin ciwaan looga dhigay guuldarrooyinka degdega ah isbedelada la filayo inay ku yimaadaan howlgalka eusom ee soomaaliya ayaa lagu daawacay webseetka lagu magacaabo qaraa'aad ifriiqiya waxaana qoray qoraal lagu magacaabo sayid qariib warbixintan ayaa looga faallooday caqabadaha waaweyn ee ku horgudban duulaanka ay shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya kaasoo sanadkan iyo kii ka horreeyeyba la kulmaya turaanturooyin halis ah oo mugdi gelinaya sii socoshada duulaankan mustaqbal ka dhow sida uu qoraaga maqaal ku tilmaamayo waxaa sannadihii u dambeeyey taagnaa isbedello waaweyn oo ku yimid howlgallada ay maalgeliso qaramada midoobay qaybna ka yihiin dalalka afrika duulaanka eusom ayuuna qoraagu tilmaamayaa inuu yahay kii ugu dambeeyey ee la hirgeliyo bilowgii sannadkan labada kun shan iyo labaatanka laga soo bilaabo duulaankii unisom ee horaantii sagaashameeyadii ka hirgalay soomaaliya ilaa duulaanka magacyada dhowrka jeer ee loo bedelay ee xilligan magac ahaan huban eusom waxa uu maqaalku tilmaamayaa sida aanay marnaba ugu guulaysan reer galbeedka damacooda la xiriiray inay soomaaliya ka fuliyaan danaha ay iyagu leeyihiin ka hor inta aanu howlgalka eusom bilaaban fulinta ajandayaashiisa waxaa si deg deg ah uga soo horbaxay caqabado iyo culeysyo joogto ah caqabadahaas ayaana dhaliyey in kulan deg deg ah uu ka dhaco yuganda bishii abril ee sanadkan kaasoo ay ka qayb galeen dowladaha qaybta ka ah howlgalka midowda afrika qaramada midoobay iyo mareykanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo sayid qariib isagoo soo bandhigaya maqaalka taxadiyaadka iyo caqabadaha ka horgudban dhaqangalka duulaanka shisheeye ee soomaaliya ayuu ku qodobeeyey dhowr arrimood oo ay ugu horreyso iyadoo aan la haynin maalgelin rasmi ah wuxuu leeyahay qoraagu waxaa muuqata in howlgalka eusom uu ka dhaxlay atmis dhibaatada la xiriirta maalgelin la-aanta waxaana la dhisay howlgalka isagoo aan haysanin maalgelin rasmi ah oo joogto ah inta u dhaxaysa abril ilaa juun oo keliya ayuuna duulaanku u baahan yahay lacag dhan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar sidaba uu horay u sheegay madaxa midowda afrika warbixin uu horaantii abril xokayaha guud ee qaramada midoobay u diray golaha ammaanka ayuu ku sheegay in haddii aan maalgelin deg deg ah loo helin duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya uu howlgal ku wajahayo xaalad halis ah waxaa intaa dheer in guddoomiyaha midowda afrika ee duulaanka soomaaliya uu isaguna sheegay in mushaar aan la siinin ciidankooda muddo dhan toddoba bilood ilaa sagaal bilood taasina ay ka dhigan tahay xaalad burbur ah oo soo wajaha duulaankooda caqabadaha kale ee ku horgudban duulaanka fadhiidka noqday ee au som laguna sheegay maqaalka lagu baahiyey webseetka qiraa'aad ifriiqiya waa iyadoo weli muran ka taagan yahay tirada ciidamada qaybta ka noqonaya duulaanka wuxuu maqaalku sheegayaa in tirada guud ee ciidamada qaybta ka noqonaya dullaanka ay tahay ku dhowaad laba iyo toban kun oo askari welina aanay dowladaha qaybta ka ah dullaanka ku heshiinin sida ay u kala qaadanayaan waxaana taasi ugu wacan buu leeyahay maqaalku iyadoo dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin iska hor imaanaya iyo hadallo isburinaya caqabadaha kale ee heysta duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya waa korarka howlgallada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab maqaalka ayaa tilmaamaya in isfidinta ay waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo la wareegitaanka magaalooyin muhiim ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ka dhigan tahay halis soo wajahday duulaanka aan cagaha badan ku taagnayn ee magaciisa loo soo gaabiyo au som wuxuu sidoo kale maqaal ku soo hadal qaaday weerarada duqaymaha ah ee soo noqnoqday kuwaas oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaacday xirada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya sidoo kalena ku yaalaan xafiisyada hay-adaha taabacsan qaramada midoobay caqabadaha kale ee uu maqaal ku sheegay waa kala qaybsanaanta dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada taas oo uu maqaalku ku tilmaamay inay tahay mid caqabad ku ah dullaanka shisheeyaha ee soomaaliya meeshana ka saaraya rajada la xiriirta in la helo xukuumad awood leh kalsoonida sii baaba-aysa khilaafaadka u dhexeeya dowladaha taageera dullaanka shisheeye ee soomaaliya iyo dowladda federaalka oo dhinacyo kala duwan la galaysa heshiisyo amni oo iska hor imaanaya ayaa sidoo kale ka mid ah caqabadaha heesta duulaanka shisheeye ee soomaaliya laguna sheegay maqaalka lagu daawacay mowqica qiraa'aad ifriiqiya gebagabada waxaa maqaalka lagu yiri waxaa muuqata in howlgalka eeyusam uu ka dhaxlay howlgalladii hore ishkaaliyaad iyo culaysyo la xiriira maalgelinta korarka argagixisada dhammaan arrimahaas ayaana halis gelinaya shaqada howlgalka si koobanna waxaan u dhihi karnaa guul uu gaaro howlgalkan waxay ku xiran tahay in la helo maalgelin joogto ah howlgalku ilaa iyo hadda ma haysto maalgelin cad ayuu yidhi qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo sayid qariib maqaalkan ayaa ku biiraya warbixinno diraasaad amni iyo dardaarwarin badan oo horay uga soo baxay dhinacyo kala duwan oo uu saameynayo duulaanka ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya waxaana muuqata in weli aanay shisheeyuhu wax xal ah ka gaarin caqabadaha heysta duulaankooda
شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
qaybaa dambe ee barnaamijka dhow xawaraysiyeed ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor masalax uga hadlayaa qorfaha
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد caawa xalaqadeena waxaan kaga hadlaynaa qorfaha qorfaha waa dahaarka qolofka sare ee geedka qorfaha wuxuuna ka baxaa deegaanada uu maro dhulbaraha waxa uuna ka mid yahay xawaashyada caanka ah ee cuntada udugya dhadhankana u yeela macaankana u sameeya sidoo kalena jirka u leh faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan qorfaha waxaa ku jira faytamiino iyo macdin fara badan oo u leh jirka baniaadamka faa'iidooyin tiro badan faytamiinada ku jira qorfaha waxaa ka mid ah vitamin a vitamin c vitamin k iyo b vitamins waxa loo yaqaano macdinta ku jirta waxaa ka mid ah calcium iron magnesium potassium manganes iyo zinc haddaba faa'iidooyinka caafimaad uu noo leeyahay qorfaha waxaa ugu horeeya kow waxa uu yareeyaa qorfaha inflameshanada ama caabugyada ku dhaca jirka bani'aadamka waa xaalad ka dhalata iskudayga dabiiciga ah jirku uu doonayo inuu isaga difaaco caafimaad darada dibadda ka timaada sidaas daraaddeed wuxuu u fiican yahay caabugyada jirka bannaanka uga yimaada labo qorfaha waxa uu awood u leeyahay inuu jirka ka saaro mariidka ama sunta ka samaysan cuntada oo ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee keena caabugyada ama jirka infekshanada iyo bakteriyada u keena waxaa kaloo ku jira curayaal awood u leh inay tirtiraan raadadka caabugyada jirka oo dhan saddex isku dheelitirka sokorta ayuu qayb ka qaataa qorfaha aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay qorfaha hargebka iyo durayga iyo infekshanada ku dhaca neef mareenka qaybta kore iyo qaybta hoose intaba afar waxaa laga helaa qorfaha maadooyinka calciumta magnesiumta iyo manganees sida aan soo sheegnayba kuwaas oo lagama maarmaan u ah ilaalinta caafimaadka neerfayaasha lafaha muruqyada iyo wadnaha sidaas awgeed marka qorfaha wuxuu u fiican yahay caafimaadka murqaha lafaha iyo kalgoosyada shan wuxuu u fiican yahay xanuunka mindhicrada ku dhaca ee loo yaqaano i b s ama inflammatory bowel syndrome waxaa loola jeedaa waa xaalad caafimaad oo magaceeda af ingiriisiga loogu magacaabo i b s waa cillad ku timaada mindhicrada weyn oo sababta dhibaatooyin ay ka mid yihiin caloosha qofka oo la maroojiyo amitaytka oo qofka ka xirma doonista cuntada oo qofka ka lunta ama uu ka tago dibiriyo qofka inuu la yimaado xanuun wadata naqas badan qofka inuu la yimaado caloosha oo buuxsanta qofka inuu la yimaado xab saxrada la socda qofka inuu isku arko moxoga oo aad u xanuuna shuban calool istaag ama labalabo oo isxigsigta qofka inuu isku arko intaas ayaa lagu arkaa xanuunkan i b s ka loo yaqaano marka laga tago marka xaaladahaas hore ee lagu arko qofka xanuunkan qaba waxay khubarada caafimaadka ama dhakhaatiirta ay ku sheegaan inay waajib tahay in qofkaasuu dhaqso dhakhtar uu ku tago hadduu isku arko xanuunka noocaana khaasatan dhiig xagga dambe ka yimaada xanuun joogto ah siina kordhaya oo isku arko isla markiiba qofkaas waxaa lagula tala inuu dhakhtarkiisa si degdeg ah uu ku aado xaaladda marka xanuunkan i b s ka oo ay dadku alaaba fududaystaan haddii aan la daaweyn waxa uu marka dambe keenaa baabasiir ka dhalata shubanka badan ama alool istaagga iyo infekshanka caloosha ku dhaca iyo xaalad nafsi ah oo qofka isku arko marka dambe lix wuxuu sidoo kale qorfaha u fiican yahay xaaladaha ka dhasha infekshanada dhiigga cudurada ku dhaca dhiigga iyo infekshanada dhiigga ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay toddoba qorfaha waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay toddobada shay ee adduunka ugu fiican dhanka burburinta mariidka iyo sunta ka dhalata cuntada ee maadooyinka liddiga ku ah ku jira awgood waxay ka caawiyaan dadka awoodda uu jirka u leeyahay dib u soo isboonaysiinta unugyada waxaa kaloo uu maqaarka ka caawiyaa in aan midabkiisa guurin uusan isbedelin islamarkaana uusan lumin muuqaalka dhallinyarnimada qofka uu leeyahay qorfaha qaabka loo isticmaalaya waxaa lagu sameeyaa shaaha waxaana lagu dari karaa noocyo kala duwan oo ka mid ah cuntada taasoo ugu horeysa macmacaanka waxyaalaha sokorta leh dawada iyo talada dhakhtarka ayaa markasta ka tixgelin mudan isku daweynta qorfaha iyo waxyaalaha la midka ah sababtoo ah mid kastaba waxaa la socda qaab isticmaal ama instruction ayaa la socda marka mar kastaba in la raaco nidaamka isticmaalka uu dhakhtarka uu bixinayo iyo xabraacyada la bixinayo insha allahu tacaala waxaan laga isticmaali karaa qadar yar oo dhexdhexaad ah wax dhibaato ana uma lahan uurey iyo nuujin aad iyo aad ayaa umahadsantiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي